إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد shala waxaan kasoo sheekaynay usradii uu ka soo jeeday abu cumar almaqdisi iyo isaga tarjamadiisii maantana waxaan dhammaystiraynaa madrasada alcumariya la yidhaahdo taariikhdeeda madrasadaas waxaa la yidhaahdaa almadrasa alcumariya iyadoo loo nisbeeyey markaas shaykhii aasaasay kunyadiisii oo abu cumar la dhihi jiray waxaa kaloo lagu magacaabaa almadrasa ashaykhiya nisba ilaa shaykh alislaam abu cumar almaqdisi waxaa kaloo lagu magacaabaa almadrasa ashaykha waa madrasad sheikh shaykhad ah sababtuna waxa weeyaan madaaristii berigaas ka jiray shaam iyay iyadu ugu weyneed oo ugu wax soo saar badneed oo ugu nashaad badneed oo ugu taariikh dheereed markii ay soo degeen usradii maqaadisada jabalka kaasiyuun ninkii sheikha ahaa axmed ibnu moxamed ibnu qudaama oo dhalay abu cumar wuu dhintay raximahullah usradii maamulkeedii waxaa la wareegay abu cumar almaqdisi oo wiilkiisa ah madrasada dhismaheedana isagaa bilaabay taariikhdu markay ahayd shan boqol iyo konton iyo toddobadii hijrada markii ugu horreysay madrasada wuxuu ku bilaabay masaajid yar oo madrasada dadka wax ka akriya iyo waxa dadka wax ka akrista ay ku dukadaan iyo toban qol oo dadka ardada ah iyo waxa weeyaan culimadoodu ay fadhiistaan oo ay wax ku akristaan marka juhdi dhaati ah ayuu ku dhisa arrintaas marka masaajidka yarka ah iyo tobankaas qol isagaa dhagaxdooda soo aruuriyey dhismahoodana isagaa isku dayey juhdigiisii marka wuxuu soo saaray masaajid yar oo marka lagu dukado madrasada markii la joogo iyo toban qowladood ama toban qurfadood wuxuu kaloo isku dayey nin himad dheer weeyaane masaajid weyn inuu dhismihiisa bilaabo oo dadweynaha markaa xaafadda soo degi doonaa ay ku dukadaan oo jumcada lagu dukado oo uu dadka kala khitaabo oo ummadda uu ku wacdiyo masaajidkaas marka waa kari waaye dhaqaale ahaan inuu dhiso laakiin nasiib wanaag nin la yidhaahdo almeliku almudafar abu saciid kukuburi bni zayniddiin caliy ibnu buktikiin oo markaa meel la yidhaahdo ama magaalo la yidhaahdo irbil haddana irbil loo yaqaano oo ka mida magaalooyinka waaweyn ee ciraaq marka isagu melig ka ahaa ayaa maqlay marka arrintaas marka isagaa u yimaaday wuxuu yidhahday masaajidka anaa la wareegaya dhismihiisa kharashka ku baxayana anaa bixinaya marka markii masaajidkii marka uu la wareegay ninkaas masaajid weyn baa meesha laga dhisay culammada xanaabilada ah ayaa markaas gacanta loo geliyey masaajidkii marka waxaa lagu magacaabay aljaamic almudafari masaajidka ugu weyn oo xanaabiladu ay ku laheyd weeyaan jabalka kaasiyuun ilal aanna wuu dhisan yahay waa nashaadhayaa masaajidka marka dhismihiisii waxaa ka kaafiyey ninkaas almelik almudafar madrasadiina markii uu ka dhigay toban qol iyo masaajid yar ayay ku bilaabeen nashaad tadriisi ah inay wax ku akriyaan laakiin niyadiisa wanaagsan iyo dadaalkiisa wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray madrasadii inaysan intaas ku joogsan oo wakti kastaba wax lagu daro zaman kasta wax lagu kordhiyo ilaa ay gaartay marar mararka ka mid a ama taariikh taariikhdeeda ka mid a saddex boqol iyo lixdan qurfadood madrasada marka nashaadka wax akrinta isaga ayaa ku bilaabay walaalkiis almuwafaq ibnu qudaamahna waxbuu ka bilaabay ninka la yidhaahdo cabdulghani ibn cabdilwaaxid ibn cali almaqdisi isagana waxbuu ka bilaabay ninka marka muxadidka ahoo taqaaniin oo cabdulghani la yidhaahdo oo kitaabka cumdaha iska leh iyo abu cumar oo ninka madrasada bilaabay iyo almuwafaq ibnu qudaamaha oo walaalkii ah saddexdoodu waxa weeyaan ilma abti iyo ilma eedo saddexdooda baa markaa wax ku bilaabay kadib marka waxaa kusoo biiray rakbigii mudarisiinta dad badan oo ka mid ah qaraabadii abu cumar almaqdisi iyo dadka ay xidid yihiin oo culimo ah oo ay ka wada yimaadeen baytulmaqdis duruus badan ayaa madrasada markaa laga bixinayey markii duruustii ay badatay oo ardadii ay badatay waxaa loo sameeyey nin sheikh ah oo mushrif ka ah oo kala hagaajiya duruusta iyo xalaqaadka madrasada marka nashaadkeedu aada buu markaa uu usoo kordhay waxaa lagu dhex alifay madrasadaas boqolaal ka mid ah kutubta caalamulislaami maanta laga akhristo oo adduunyada ku kala fiday culummadeeda zaman kastaba culummo bay lahayd wax ka akhrisa waxa marka ugu mashhuursanaa saddexda sheikh oo bilaawgeedii la kowsaday oo uu mid ahaa kii dhisay abu cumar almaqdisi oo aan shala kasoo sheekaynay maxaan mar waxaan marka xoogaa ag istaagaynaa labada kale oo ah ibnu qudaama almuwafaq iyo cabdulghani almaqdisi labadaas baan xoogaa tarjamadooda ag istaagaynaa almuwafaq waxa weeyaan muwafaq uddiin shaykh lislaam alfaqih azahid cabdullaahi ibnu axmed ibnu muxamed ibnu qudaama almaqdisi wuxuu la dhashay abu cumar almaqdisi wulida bijamaaciil magaaladii ay kasoo hijroodeen ayuu ku dhashay markay taariikhda hijriga ahayd shan boqol iyo afartan iyo kowdii dimashik buu usoo hijrooday isaga iyo walaalkiis iyo usraba usro badan oo markaa ay qaraabo yihiin ama ay xidid yihiin qur-aanka wuxuu kusoo bartay jamaaciil meeshaasna waxaa nashaad ka jiray marka alfiqhu alxambali wuxuu kusoo xifdiyey jamaaciil kitaab yar oo la yidhaaha mukhtasar alkhiraqi oo kadib uu sharxi doono oo kitaab weyn oo dhowr iyo toban mujalad uu ku sharxi doono isaga iyo ninkan cabdulghani la yidhaaho oo ay dhashay eedadiis markii ay dimashik imaadeen oo muddo ay wax ka akriseen dimashik waxay rexlo cilmi ah u galeen baqdaad baqdaad bay tageen waxay la kulmeen oo ay wax ka akristeen oo ay muddo la joogeen ashaykh cabdulqaadir aljilaani ninkaas bay muddo ag joogeen oo ay wax ka akristeen ninkaasna marka wuxuu ahaa nin maaragtay xambeli ah xagga fiqhiga caqiidadiisuna ay wanaagsan tahay oo caqiida sunni ah ay caqiido u tahay soomaali badan baa maanta waxay aaminsan yihiin inay isaga u nisbo sheegtaan oo ay ku taagan yihiin madhabkiisii ama caqiide ha noqdo ama fiqhi ha noqdo laakiin nimanka soomaalidu ay u taqaano qaadiriyada beri bay ka yihiin sheekh cabdulqaadir aljilaani caqiidadiisana ma aaminsana fiqhigiisana ma aaminsana waxay un isaga dhegeen nin mashhuur ah ku dheg si adiguna mashhuur u noqoto barnaamij aan ka fogeyn ayaa kalifa markaa inay u nisbo sheegtaan asheikh cabdulqaadir aljilaani iyagoo markaas ku khilaafsan caqiidadii iyo fiqhi labadaba ku khilaafsan muddo bay la joogeen marka labada nin asheikh cabdulqaadir aljilaani labadooda kadib way kala beyreen almuwafaq ibnu qudaama wuxuu u leexday takhasuska fiqhiga cabdulqani almaqdisina wuxuu u leexday takhasuska xadiidka muddo bay marka baqdaad joogeen way soo noqdeen dimashik bay usoo noqdeen muddo bay joogeen dimashik misena baqdaad bay ku noqdeen baqdaad markii labaad oo ay kasoo baxahayeen ayaa sheikh kaleeto oo kamid a mashaayikhdooda wuxuu ku yidhaahday almuwafaq ibnu qudaama uskun haa hunaa fa ina baqdaada muftaqirat ilayka wa anta takhruju minha walan tukhallafa walan tukhallifa fiiha mislak wuxuu yidhi meeshaan joog buu yidhaahday baqdaad way kuu baahan tahay baqdaad haddii aa ka baxdo kollay nin adiga kula mid ah uga tegi maysid way soo tageen marka labadoodiiba meeshii bay imaadeen madrasadii uu aasaasay abu cumar almaqdisi meeshii bay wax ka bilaabeen marka meeshaas buu nashaadkiisa ku samayn hayay fiqhiga ah ee cilmiga almuwafaq ibnu qudaama wuxuu ahaa nin cibaado badan qur-aan akrin badan oo qur-aanka toddoba beri ku khatima maalin kastaba subax akriya meeshaas wuxuu ku alifay madrasadaas kitaabka mashhuurka ah oo aada iyo aada dadka dalabaatulcilmi ay u yaqaaniin oo yidhaahdo almuqni oo dhowr iyo toban mujallad ah kitaabkaa markuu alifay marka aada buu u intishaaray shuhro weynna wuu kasbaday ninka la yidhaahdo sultaan alculamaa alciz ibnu cabdisalaam waxaa laga wariyey inuu yidhaahday maa ra'aytu fii kutubi alislaami mithla almuxallaa wa kitaaba almuqni kutubta islaamka laba kitaab wax lamid amaana arag buu yidhaahday mid waa muxalla uu leeyahay ibn xasm midna waa almuqni oo ibnu qudaamah uu leeyahay walam tatib nafsii biliftaa'i xataa saara cindii nuskatu lmuqni wuxuu yidhaahday iftaha nafsadeydu kuma qancinin ilaa aan ka helay nusko kitaabka muqniga ka mid ah oo markaas aan u kaalmaystay iftaha iyo waxa weeyaan fikiga nin marka wuxuu ahaa aada iyo aada ihtimaamkiisu uu ku wajahnaa aakhiro oo aysan kadinin adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda waxaan soo qaadanaynaa dhowr beyd oo ka mid a abyaadiisa shicirka ah wuxuu ka mid a marka abyadaas atakfulu yabna axmeda walmanaaya shawaaricu yakhtarimnak yakhtarimnak can qariibi agaraka an takhaطatka arazaaya fakam lilmowti min sahmin musiibi ku'uusu lmowti daa'irat calayna wamaa lilmar'i buddun min nasiibi wuxuu yidhaahday in axmedow ma hilmaamaysaa ma hilmaansan tahay iyagoo geeriyaalku kugu soo socdaan oo markaa mar dhow ay ku jarahayaan ma waxaa ku kediyey masaa'ibtu inay kaa tallaabsatay imisa badan ayuu mowdku leeyahay gabuunno wax asiiba koobabka mowdka waana laku soo wareejiyey qof walba mar baa loo dhiibahayaa wamaa lilmar'i budun min nasiibi waxaa laga maarmaan ah koobabkaas koob ka mid ah inuu nasiib ku yeesho qof kastaaba wuxuu dhintay raximahu llahu yowma asabti yowma ciidilfitri maalin ciidulfitri ah oo sabti ah oo taariikhduna ay tahay sita mia wa cishriin bidimash waxaana lagu duugay usradooda maqbaradoodii oo abu cumar lagu duugay walaalkiis oo jabalka ku taalay nin macallin ka ahaa jaamacadda berigaan dhiganaynay ayaa wuxuu yidhaahday oo shaami ah guryihii ay ka soo guureen oo jamaaciil ay ku lahaayeen nashaadka cilmiga kama zuulin buu yidhi ilal aan oo waxaan aragna buu yidhaahday kitaabo ku qoran oo uu ahaa kitaabadaas ay ahayd sidaa soo socota haadaa beytu bani qudaama wa beyt alakramiina lahaa calaama wuxuu yidhaahday guryahoodii waxay noqdeen madaaris ay dadka jamaaciil ku bartaan fikiga oo maaragtay muddo badan jiray oo waktigan xaadirka aan ka akhrina buu yidhaahday qoritaankaas ama qoraalkaas haadaa beytu bani qudaama wa beyt alakramiina lahaa calaama tarjamada ku xigta waxa weeyaan ninkii saaxiibkii ahaa oo ilma abti iyo ilmo eedda ay ahaayeen oo ah taqyudiin abu muxamed cabdulgani ibn cabdilwaaxid ibn cali almaqdisi aljamaaciili muxadith lislaam wa axadu a'imati alaclaam hooyadiis waxaa la yidhaahdaa saciida bintu muxamed ibni qudaama waxay eedda u tahay abu cumar almaqdisi iyo almuwafaq ibnu qudaama marka eedadood baa dhashay wuxuu dhashay isaga iyo almuwafaq khamsa miya waxad wa arbaciin markay hijradu aheyd cilmiga ayuu dalbay iyo xadiidka ummado badan buu wax ka akristay waxaan soo sheegnaa sheekh cabdulqaadir aljilaani inuu wax ka akristay waxaa ka mid a culummadiisa abu daahir alasbahani asilafi muxadith liskandariya ninkaasna waxbuu ka akristay nin mashhuura weeyaan muxadisiinta iskandariya ugu sarreeyey saddex sano ayuu la joogay saddexdaas sano cilmi badan buu ka qaaday wuxuu ka qortay kun kitaab saddexdaas sano gudaheedii nin waktigiisa aada ugu dadaalo buu ahaay oo noloshiisa qaymeeya cilmiga ah salaada subax markuu dukado qur-aanka buu dadka u meeri jiray marmarna axaadiistu u meeri jiray u akri jiray marka markii uu dhammeeyo duruusta ama qur-aan ha noqoto ama xadiid ha noqotee intuu weysaysto ayuu duka jiray nin salaad badan buu ahaa marka aada iyo aada u salaad badan tarjamadiisa waxaa lagu sheegay inuu duka jiray yoonkii saddex boqol oo ragcadood oo faatixada iyo mucaawadataynka uu ku duka jiray markii uu salaada dhammaysto qubayla duhri yacni duhurka intaan la gaarin buu xoogaa seexo jiray markii uu soo kaco duhurka la adimo duhurka uu dukado wuxuu u fariisan jiray marka dadka inuu wax u akriyo ilaa maqribkii laga gaaro haddii uu sooman yahay marka wuu afuri jiray markuu ceshaha dukado gurigiisuu tegi jiray ilaa nisfuleyl buu jiifo jiray marka nisfuleyl iyo xoogaa kadib yacni ama sideed saac meelahaas uu soo kaco wuu weysaysan jiray waa dukan jiray ilaa fajarka uu soo dhowaado waxaa laga sheegay inuu yidhaahday dhowr goor baan habeenkii weysaysan jiray oo markii aan weysaystoba salaadabaa ii macaanaaneysa nin wuxuu ahaa aada iyo aada ugu dadaala macruufka inuu amro n munkarkana uu dadka ka nahiyo sunnadana si wanaagsan u haysta oo madhabka salafka bilictiqaadna waxa weeye ku socday waxaa laga wariyey inuu yidhaahday sa'altu allaha caza wajala an yarzuqanii xaala alimaam axmed waxaan ilaahay weydiistay buu yidhaahday xaaladii imaam axmed oo kaleeto inuu isiiyo marka faqad razaqanii salaatahu salaadiisii oo kalena wuu isiiyey oo wuu salaad badnaa culummadu waxay dhaheen mixnadii alimaam axmed ku dhacdoo kalena isaga way ku dhacday imaam axmed mixno iyo dhibaato badan buu la kulmay oo diinkiisa uu u maray oo waxaa la wariyey tarjamadiisa lagu sheegay in uu maaragtay ku socday madhabka salafka xagga asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa dadka waktigaas uu la noolaana ay ahaayeen dad maaragtay madhabka salafka aan ku soconin xagga caqiidada oo asmaada ilaahay sifaadkiisa bedela oo taxriifiya marka madhabkiisii dadka waxa weeyaan markaas muuqmuuqday wuu u cuntanmi waayey marka jalasaad bay u sameeyeen markaasna ma uusan joogin nin ninkii almelik nuuruddiin maxmuud zinki amase qaadigii ibn abi casruun waa wakti ka dambeeyey weeyaan waktiga dhibaatadaas ku dhacday marka jalsa baa loo sameeyey nin markaas magaalada xukumay oo aan wanaagsanin xagga ictiqaadka ayaa kasoo qeyb galay marka waxay ka dalbeen in uu ka tanaasulo madhabka salafka xagga caqiidada isaguna wuu diiday arrintii marka waxa weeyaan waxay markii dambe gaartay in ay ka soo saaraan fatwo dilkiisa ah laakiin dad baa marka arrintaas ka hortegey marka markii arrintaas ay dhacday dimashquu isaga tegey masar buu degey masar buu marka noloshiisa intii ka dhimaneyd deganaay masar buuna ku dhintay marka labadii xaalo alimaam axmed salaad badidni iyo mixno labadiiba uu kal uu la kulmay raximahullah wiilal badan oo muxadisiin ayuu dhalay wiil wiilashiisa kamid oo la yidhaahaa cabdullaahi yaa wuxuu nooga sheekeynhayaa cudurkii ku dhacay iyo geeridiisii wuxuu leeyahay waalidkayga ayaamo ayuu jiraday maalin maalmaha kamid ah salaada subax horteeda ayaan u weeseeyey markaasuu wuxuu nagu igu yidhi buu yidhaahday yaa cabdallaahi salli binaa wakhafif salaadana duji buu yidhaahday maaragtay salaadana soo fududay buu yidhaahday nin sakaraad uu hayo weeyaan wa maca daalika wuxuu doonayaa inuu jamaaco la dukado oo salaada uu jamaaco ku dukado jamaacadii buu la dukaday buu yidhaahday salaadii markii aan ka baxnay ayuu wuxuu yidhaahday iqra' cinda ra'si yaasiin meesha madaxayga intaa fadhiisatay suuratu yaasiin igu akri buu yidhi buu yidhi suuraddii markaan ku akriyey ayaan waxaan ku idhi buu yidhi haa hunaa dawaa'un tashrabuhu yacni meeshaan daawa taalla marka oo ay dhici karto marka inaad ka faa'iido eh ma cabaysaa ayaan ku idhi buu yidhi markaasuu wuxuu yidhaahday yaa waladii maa baqiya ila almowt wax aan geeri ahayn iima harin buu yidhaahday waktigii daawadan waan soo dhaafay faqultu ma tashtahii shay-an markaasaan waxaan ku yidhi waxa ay ishtahaynayso ama daawo ah ma cunno ah maysan jirinin markaasuu yidhaahday ashtahii annadara ilaa wajhi illaah waxaan jeclahay oon danaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa inaan fiiriyo niman baa yimid buu yidhi markaas doonayay inay soo booqdaan markii ay meeshii imaadeen bay marka waxay galeen buu leeyahay rasheeko marka intuu indhihii kala furay ayuu wuxuu yidhaahday ma haada udkuru llah quluu laa ilaaha ila allah waxaanu maxay yihiin ilaahay xusa laa ilaha ila allahu dhaha markaas buu dhinta buu leeyahay tuwufiya raximahu llahu yowma alithnain isagoo marka aakhiru kalaamihi uu ahaa alamru bilmacruufi wa kalimatu tawxiid raximahu llahu raxmatan waasica maalin ithnain ah ayuu dhintay oo rabiicul awel ay ahayd labaatan iyo saddex taariikhda hijriguna uu ahaa lix boqol madrasadaas marka mashaa'ikhdeedu way badneed quruun badan ayay jirtay oo qarni kastaba nashaad cilmi ah uu ka jiray takhasusaad kala duwan na uu ka jiray madrasadaas marka markii horeeto wuxuu u aasaasay abuu cumar qur-aanka dadka in lagu baro iyo tafsiirka iyo fiqiga xambaliga ah laakiin kadib way tadawurtay culuum badan baa soo gashay xataa madaahibul arbaca waa lagu akrinhayey qeyb waxay yeelatay qur-aanka iyo tafsiirkiisa qeyb waxay yeelatay qiraa'aadka ah qeyb waxay yeelatay qur-aanka xifdigiisa ah qeyb waxay yeelatay dadka qur-aanka lagu baro dadka waaweyn qeyb waxay yeelatay ilmaha yaryar qur-aanka lagu baro qeyb waxay yeelatay dadka indhaha la qur-aanka lagu baro qeyb waxay yeelatay xadiidka culuumtiisa lagu darso isagoo marka ka sheekeynaya madrasada nashaadkeedu wuxuu yidhaahday almuarikh abu shaamah almaqdisi qad xafida alqur'aana biha umamun laa yuxsawn wa khatama alqur'aana fiiha umamun kathiira waxaa qur-aanka ku xifdiyey buu yidhaahdo ummado aan la koobi karin waxaa qur-aanka ku khatimay ummado badan waxay lahayd qismi qur-aanka lagu akriyo oo maaragtay habeen kastaba hal jus lagu waxaan leeyahay hal subac lagu akriyo oo qur-aanka marka lagu dhameeyo usbuuciba mar lagu dhameeyo lagu khatimo bay lahayd madrasadaas madaarista kale way ka nashaad duwaneed nashaad aan caadi ahayn ayay lahayd waxaa la tilmaamay madrasadaas duruusta lagu akriyo in aysan joogsan arbac wa cishriin saaca saacad ka mid ah habeen iyo maalin oo habeen iyo maalin daraasadoodu ay socotay dadkii marka ay cajab gelinayso habeenkii inay daraaso qaataanna ay ka helahayeen daraaso dadkii maalintii daniinhayena ay daraasada maalintii ka helahayeen marka waa madrasada keliya oo la yidhaahday taariikhdeeda lagu sheegay afar iyo labaatanka saac oo habeen iyo maalin bay shaqaynaysay waxaa cilmiga ku dalbahayay aalaaf ka mid a dalabada cilmiga oo dimishik iyo khaarijkeedaba ka yimaaday xataa madrasada taarikhdeeda waxaa lagu sheegay dad maqrib ka yimid aqsa almaqrib alcarabi inay wax ka dhiga jireen waxaa madrasadaas kaafida in shaykhulislaam ibnu taymiya uu madrasadaas yowm min alcyaam uu arda ka ahaa mu'arikhu lislaam shamsuddiin addahabi inuu yowm min alcyaam arda ka ahaa muxadithu lislaam jamaaluddiin almizi inuu arday ka noqday xaafidu shaam ibnu naasiriddiin addimashqi inuu adra arday ka noqday imaam alqura shamsuddiin ibn اljazari inuu arday ka noqday alxaafid ibn xajar alcasqalaani inuu arday ka noqday alxaafid shamsuddiin asakhawi inuu arday ka noqday intaasoo dhan yowm min alayaam inay madrasadaas joogeen oo ay wax ka bara jireen oo ay ardo ka ahaayeen madrasadaas marka waxay lahayd awqaaf badan awqaaf aada iyo aada u badan oo aada iyo aada u kala duwan bay aheed ay laheyd waxaan ognahay dadka wanaagsan oo saalixiinta ah oo muxsiniinta ah inay ku dadaali jireen waqafka waqafkuna sidaan ognahay wuxuu ka mid yahay sadaqaadka jaariga ah oo nafcigiisuna uu mustamir yahay nafcigoodu sadaqaadkaas nafcigooduna uu mustamir uu yahay ajrigooduna uu mustamirka yahay xadiidka abu hurayra oo muslim uu wariyey wuxuu ahaa ana nabiya sala allahu alay wasalam qaal idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaatha sadaqatin jaariya wa cilmin yuntafacu bihi wa waladin saalixin yadcuu lahu haddii qofku uu dhinto camalkiisii waa go-ahayaa waa joogsanahayaa ilaa saddexdaas qof moogiye qof sadaqo jaariye ah ka tegey ama cilmi lagu intifaacahayo ka tegey ama wiil wanaagsan ama ilmo wanaagsan uu usoo duceeye ka tegey dadka marka muxsiniinta aad bay ugu tartami jireen sadaqaadkaas jaariga ah inay wax sadaqaystaan oo nafcigeedu uu baaqiga noqdo ajrigooduna uu baaqi noqdo intii nafcigaas uu jiro marka qofka danaynhaya sadaqo wanaagsan oo qiime leh oo nafcigeeduna uu baaqi noqdo ajrigeeduna uu u socdo qofkii danaynhayaa waa inuu ku dadaalaa sadaqaadkaas jaariga ah inuu wax ka sadaqaysto madaarista dhismaheeda oo muslimiintu ay wax ku bartaan masaajidda ay ku cibaadeystaan ceelasha ay wax ka cabaan guryaha dadka fuqarada iyo ama aytaamta loo dhiso wahaakadaa dadka soomaalida usoo hormaray oo culammada u noqday waxay sadaqaadka ka bareen dadka inay aada iyo aada ugu dadaalaan markay qof ka dhinto in geel maaragtay iyo ari inta lasoo aruuriyo meeshii lagu qalo oo markaa dhowr beri meeshaa cuno lagu cuno niman markaa ka xadreynaya oo raqo u taallona ay maaragtay dhowr beri ka xadreeyaan ayay sadaqada muhiimkaa soomaalidu u fahamtay waxaana mas-uuliyaddaas lahaa dadka markaas aan sadaqaadka say u kala qiimo badan yihiin fahamsanayn ama se dan gaar ahaaneed ka lahaa dadkaas dhaqaalahooda inay cunaan waxaana kaloo la og yahay shayba shayguu ka ikhlaas badan yahay waa ka baqaa badan yahay madaarista islaamiga ah iyo masaajidda ay dadka muslimiinta ku cibaadeystaanna badidooda waxaa u samay jiray dadka muslimiinta ah oo shacabka ah dowladu waxa ay sameeyaan waxaa dhici jirtay inay wax yar aada iyo aada u yar eeyihiin marka shayga dadku ay sameeyaan dadweynaha waxa aasaas u ah wax maaragtay ulajeedadooda ay yihiin ilaahay in loogu dhowaanayo oo ulajeeda iyo ahdaaf xun aysan ka lahayn marka arrintaasuna waxay keenaysaa shayga ikhlaaskiisu uu wanaagsan yahay oo qofka samaynhayaa niyadiisu ay wanaagsan tahay inuu ilaahay barakeeyo oo waxa weeyaan nafci badan uu ka ratibo oo muddo badanna lagu intifaaco waxaan marka meeshaan ku sheegaynaa ama aanu ku xusiisinaynaa kelimadii uu lahaa alimaam malik oo ahayd ma kana lilaahi daama wastamar wamaa kana ligayrihi idmaxalla wazaal shaygii ilaahay daraaddiisa loo sameeyo daa'im buu noqdaana wuuna istimraaraa laakiin shaygii dano kaleeto iyo ulajeedooyin kaleeto ay ku jiraan shaygaa wuu baaba'aa waana tirtirmaa marka waxaa la doonayaa qofka camalka islaamiga ah samaynhaya ama sadaqaadka jaarigaa samaynhaya inuu niyo wanaagsan iyo ikhlaas uu ku sameeyo si ilaahay subxaanahu watacaala u barakeeyo oo wakti badan uu u xifdiyo oo wakti badan qofku uu ajri uga helo madrasadaas marka waxa weeyaan awqaafteedu way badneed aada iyo aad bay u badneed laga soo bilaabo waktigii abu cumar almaqdisi uu dhisay ilaa wakti dhow wakti kastaba waxay helaysay awqaaf cusub oo dad muxsiniin ah ay ku soo biiraan dadka wax ku waqfahayey marka culummadu waxay dhaheen waxaa lagu waqfay madrasadaas lama tiri karo lamana koobi karo madrasadaas awqaafteedu marka waxay khusayday dadka mudarisiinta ka ah iyo ardada dhigata asal saasay ahayd laakiin kadib awqaaftii way sii badatay waxaa wax looga qoondeeyey awqaaftii madrasada dadka maaragtay deriska la ah oo fuqarada ah ama masaakiinta ah oo taariikhda madrasada waxaa lagu sheegay in ay ku lahaayeen nin horjooge ah oo iyaga maamule u ah oo madrasada diiwaanka fuqarada ku haya oo marka awqaafta ay fuqaradu leeyihiin iyo dadka masaakiinta oo madrasadaas deriska la ah isagu ka shaqeeya awqaafta madrasadu wax kasta oo loo baahan yahay ayay dabooshay baahi kastana waxa weeyaan waxbay ka qabatay wax la cuno ha noqoto wax la xirto ha noqoto waxa la xirto weliba jawgu markuu isku bedeloba dharka waktiga loogu talagala sayfka dharka sayfka laga qeybin hayay waktiga shitaaga oo dhar cadadag loo baahan yahay dhar ma shitaaga looga gaashaantooba laga qeybin hayay waxa laga cabo waxay gaarta bay dheheen culammadu in maaragtay xalwiyaad iyo malab laga qaybiyo waxay awqaafta kale kaga duwaneed baa la yidhi madrasadaasu awqaafteedu awqaafaha kale ay kaga duwaneed dhinac kasta oo ay xaajo ka imaan karto ama baahiyo ay kasoo geli karto dhan bay awqaafteedu dabooshay waxaa ka mid a marka awqaafteeda oo wax la mid ah aynan jirinin waxaa jira baa la yidhi madrasadaas awqaaf ku tacalluqda qofkii waktiga xagaaga doonahaya inuu qubaysto awqaaf ku tacalluqda biyo kululeynta ninkaas qofkaas doonahaya inuu qubaysto yaa jirta baa la yidhi oo awqaaf gaar u aho qofkii doonahaya inuu qubaysto biyo kulul maaragtay gacanta laga gelinhayay waxaa ka mid a awqaafta aan jirinin carada kale ama madaarista kale aan ka jirinin waxay lahayd baa la yidhaahdaa awqaaf gaar u ah dadka ay maaragtay fuqarada ilmahooda dadka masaakiinta ilmahooda ilmaha agoonta ah awqaaf laga gudo oo guditaan kaliya canugii aan gudnayn awqaaf laga gudo oo guditaan kaliya u waqfan aa jirtay bay leeyihiin marka markii ay magaa madrasadaas sumcaddeedu ay aada usoo baxday oo waxa weeyaan nashaadkeedu uu aada iyo aad usoo baxay awqaafteedu way fiday dimashik keliya kuma koobnayn magaalooyin badan oo kamid a shaam ayay awqaafteedu gaartay magaalo la yidhaha daria magaalo la yidhaha tarabulis xataa bayruut oo magaalo kale ama waddan kale ayay awqaafteedu gaarta baa la yidhaahday oo madrasadaas awqaaf bay ku lahayd bayruut wax khayr ah oo la sameeyo ama la isku dayo waxaa lagu sheegay madrasadaas taariikhdeedas inaan madrasadaas laga weyneyn waxay dhaheen lam yakun shay-un min anwaaci albiri ilaa wahuwa mawduucun fi lmadrasati alcumariya madrasadaas waxay lahayd maktabad aada iyo aada u weyn waxa weeyaan cilmigu wuxuu u baahan yahay ama dalabadu ay u baahan yihiin ama culammadu ay u baahan yihiin maktabooyin waaweyn oo wixii la doono ama baxi baxdigii la doono ama mas'aladii la doono masaadir iyo kutub ku filan in laga baaro in la helahayo iyaa loo baahnaa wakti kastana loo baahan yahay makta marka madrasadaas waxay lahayd maktabo aada iyo aada u weyn oo la yidhaahdo almaktaba alcumariya maktabadaas marka waxaa bilaabay shiikhii madrasada bilaabay oo abu cumar almaqdisi oo waxa uu gacantiisa ku qoro ayuu ku bilaabay maktabadaas wuxuu ahay nin wax qoritaanka aada ugu wanaagsan masaaxiifta madrasada laga akristo qaybo badan isagabaa qora baa la yidhaahday kitaabu lmuqni liakhiihi almuwafaq isagaa qoray gacantiisa ku qoray mukhtasaru lkhiraqi mukhtasar yaroo fiqi a weeyaan isagaa gacantiisa ku qoray tafsiru lbagawi gacantiisuu ku qoray alxiya alxilya liabi nucaym alasbahani markaas buu madrasada maktabadeeda uu dhigay intuu intaas isagu gacantiisa ku qoray kadib marka maktabadii way fiday way weynaatay culammada madrasada wax ka akrida ayaa kutubtay alifaan ku waqfi jiray culammadaas qaybo ka mida haddii ay dhintaanna maktabooyinkooda ay ka tagaan ayaa lagu waqfi jiray maktabadaas waxay kulmida baa la yidhaahda maktabadaas oo kutubta islaamka kuwa ugu wanaagsan oo ugu naadirsan waxaa lagu sheegay miiso aynan maktabo adduunyada islaamka ah ka jirin miiso aan ka jirinin maktabooyinka adduunka ka jira islaamka ah ayay iyadu laheyd baa la yidhaahday oo ay la gaar aheyd oo maktabo lagu sheegay aysan jirinin m mumayizaadkaas waxaa ka mid ah waxa oola maktabadaas misxaf uu qoray amiiru almu'miniin caliy bnu abi taalibin radia allahu canhu oo gacantiisa ku qoran maktabadaas waxa oolay kutub ku qoran al-a'ima alarbaca gacantooda abu xaniifa wa malik wa shaafici wa axmed maktaba intaas ay taallona ma jirin baa la adduunyada kama jirinin berigeedii maktabadaas waxay oolaa kutubta islaamka kitaabka ugu weyn oo ugu cadad mujaladaad badan maktabadaas buu oolaa yaa alifay muxuuse ahaa kitaabkaas waxaa alifay alimaam caliy ibn xusein ibn curwa abulxasan calaa uddiin addimashqi alxambali ninkaas wuxuu tartiibiyey musnad alimaam axmed calaa abwaabi albukhaari yacni abwaabta bukhaari uu u samaysan yahay ayuu u sameeyey musnad alimaam axmed markaas buu sharxay sharaxii wuxuu ku magacaabay markaas iyo tartiibkii alkawaakibu addaraari fi tartiibi musnad alimaam axmed calaa abwaabi albukhaari kitaabkaa wuxuu gaaray boqol iyo labaatan mujallad ninkaas baa alifay isaga ayaana qoray wuuna jiraa kitaabkaas ilal yowm wuu jiraa waxa weeyaan maagta maktabaad badan buu yaalaa waktigii markuu dheeraaday marka madrasada waktigeedu uu dheeraaday maktabadaas madrasadu ay laheyd waxaa loo naqliyey maktabad kaleeto oo dimashik ku dhex taala ama u dhow aljaamic alumawi taariikhdu markay ahayd taariikhda ifranjiga alif wa mi-atain hamsa wa tisciin maktabadaas loo naqliyey waxaa la dhihi jiray almaktabaha aldaahiriya kadib maktaba daahiriya oo dhan misena waxaa loola soo naqliyey maktabad kaleo la yidhaahdo maktabat alasad kitaabkaas marka alkawaakib addaraari fi tartiibi musnad alimaam axmed calaa abaabi albukhaari maanta wuxuu yaalaa maktabadaas maktabat lasad waxaan soo sheegnay madrasadaas in la aasaasay khamsa mia sabca wa khamsiin waxay ku soo dhowaatay alif wa arbacamia ayay kusoo dhowaatay nashaadkeedii markii marka la fiiriyo taariikhdii la aasaasay iyo taariikhdii ay kusoo dhowaatay waxay gaaraysaa siddeed boqol iyo afartan iyo saddex sannadood muddada intaas jirta oo intaa waxa weeyaan u dheer ayay madrasadaasu dadaalaysay oo ay nashaad waday oo ay cilmi fidinaysay oo ay ardo iyo culummo dhex fadhiyeen taariikhdaa marka kadib madrasadii waxaa loo bedelay barnaamij kale dawladda marka hadda suuriya ka jirta dawlad aada culumta sharciga u tixgelisa ma aha marka madrasadii barnaamijkeedii waxaa loo bedelay barnaamij kale waxa lagu magacaabo markaz markaz albuxuuth alislaamiya ayaa loo bedelay marka cilmigii iyo nashaadkii waxa weeyaan lagu yaqiinay oo socday siddeed boqol iyo afartan iyo saddexda sannadood qolada hadda joogta ayaa sabab u noqotay in uu istaago maanta waxaa marka bacdu nnaas oo taariikhdeeda ka sheekeeyey waxay dhaheen xaaladeedu waxaa masalahaya shaacirka yidhaahday macaahidu aayaatin khalat min tilaawatin wamanzilu cilmin muqfaru lcarasaati meel lagu yaqiinay aayaad weeyaan waa ka khaali noqotay akrintii aayaadka iyo meel cilmi lagu yaqiinay oo banaankiisu uu ka martay cilmigii qowlkaas shaacirka baa maanta ku rumoobay macaahidu aayaatin khalat min tilaawatin wamanzilu cilmin muqfaru lcarasaati marka adduunyada waa isbedbedeshaa maanta marka haddii xaaladaas ay isu bedeshay kolley un wakti kale ayaa soo mari doona oo nashaadkii hore ay wadi jirtay iyo waxa weeyaan khayrkii lagu yaqiinay maruu usoo laabto ayaa un soo mari doonta marka madrasada xadiidkeeda iyo taariikhdeeda intaasaan kusoo gaabinhayaa ulajeedaduna waxa weeyaan marka dadka muslimiinta ah in ay fahmaan sadaqaadka nafciga leh oo dadka muslimiinta nafciga u leh oo waxa weeyaan intifaac badan yeesha oo wakti badan jira oo qofku marka uu ka helo ajri badan inaysan noqonin sadaqaadku waxa weeyaan meel taxsiyu ka jirto in xoola loogu goobiyaaliyo oo marka dad raqu ay u taallona ay meeshaas waxa weeyaan ka xadreeyaan inaysan sadaqaadku sidaas oo kale noqon oo qof kasta uu isku dayaa ama uu ku dadaalaa wax qiime leh oo nafci leh oo muslimiinta nafci u leh oo muddo badan baaqi noqon haya oo qofku isagoo qabrigiisa ku jiro uu ajrigiisu uu u socdo ama ha noqoto masaajid ama madaaris dadka muslimiinta ilmahoodu ay wax ku bartaan ama ha noqoto guryo ay ku hoydaan dadka aytaamta ah ama dadka fuqarada ah ama dadka masaakiinta ah ama meelaha masalan ay ka dhacdo abaaruhu ceelal laga qodo oo waxa weeyaan marka dadka muslimiinta ay ku intifaacaan sidaasoo kale wax u eg waa in ay noqotaa sadaqaadka dadka muslimiinta ay ku dadaalahayaan si ay waxa weeyaan ajri badan iyagu uga helaan dadka muslimiintana intifaac badan uga helaan kelimadayda halkaasaan kusoo gebagabeynhayaa maanta wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam